sare u kac aad u xoogan ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada iyo goobaha ganacsiga degmooyinka buurdhuube ee garbaare ee gobolka gedo iyadoo arrimahaasina maalmihii ugu dambeeyay saameyn ku yeesheen nolosha dadka ku dhaqan degmooyinkaasi oo u badan qoysas danyar ah oo ay horay u ragaadiyeen abaaro iyo colaado soo noqnoqday sarakacani ku yimid qiimaha la kalsisraashinka daruuriga iyo badeecooyinka ganacsiga ayaa waxaa lala xiriirinayaa hakad ku yimid gaadiidkii xamuulka ee soo gelay degmooyinkaasi muddo ka badan ilaa saddex asbuuc dagaalo dhowaan ka dhacay buurdhuubo roobabka da'aya aawadood iyo weliba deganaanshalaanin ka jirta deegaankaasi arrimahaas oo isbiirsada ayaa waxay keeneen in qiimaha raashinka uu sare u kaco noocyada raashinka uu qiimahooda cirku isku shareeray ayaa waxaa ka mid a masagada bariiska burka sonkorta saliidda iyo baastada kuwaasoo ah cuntada daruuriga u ah dadka iyadoo shay welibana uu ka sara maray labalaab qiimihii uu bil ka hor ka taagnaa degmooyinkaasi maxamed ibraahim oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan degmada buurdhubo oo u warramayay idaacadda wadajir u sababeeyey qiimo korarkani xaaladaha dagaalada ka dhacay deegaanka oo xihay dhammaan waddooyinkii soo gelaya magaalada taasi oo keentay in qiimaha raashinka uu cirka isku shareero marka daruufo jira awgeed ay ka kacsan macaashada adugu waxaa loo codsaynaya meesha carada waxaa weeye bedel sabab baa ka dhacay sidaa darteed bay isu bedeleen micnaha macaashadii oo adigu dhanka waxaa weeye dagaalahii waxbaa dhacay marka sidaa ay u taagan tahay xaaladda waa iska adag tahay macaashada aad bay ukaasa ilaahay hadda ma jiraan wax gaadiid ah oo soo gala magaalada buurdhuba maya gaadiid ma soo gala gaadiidna kama baxa way xiran tahay saddex isbuuc kow iyo labaatan casho ma soo gelin kamana bixin waata marka raashinka qiimahooda uu sare u kacay maxaad ka xusi kartaa waxyaabaha daruuriga sida sonkorta bariiska iyo burka dhammaan adigu macaashada aad bay ukacsan tahay adigu waxaa la kala gadanayaa loorka bariiska malyan baa la kala gadanaya shilin soomaaliya sonkorta malyan iyo laba boqol wey saliidda waxaa weeye saddexda liter waxaa la gadayaa caaga yar oo saddexda liter waxaa la gadayaa boqol iyo konton kun wey wayna sii dhammaanayaanba way aad bay usii yaraanayaan ma lais odhan karaa qiimahan waa qiimihii ugu sarreeyay ee soo mara badeecooyin ganacsiga iibkooda magaalada buurdhubo aad aad aad haa indhow adigu xilliyada bibaxaaga ka bacdi lama arag seerbar noocan gaar hataa adiga ugu dambaysa xilliyadaasaa ugu dambaysa marka hadda baqaarada ku yaala buurdhuubo waa sidee raashinka ganacsigooda iyo dhaqaaqooda hadda way sii leedayaan waxyaaba way sii dhammaanayaan sababta ay tahay wixii haddii aanan waddahayna u furnayn haddee nin walba wuxuu haaye maalin maalin ka dambaysa way sii micnaha bacashada kor baa loo sii qaadaya shirin baa lagu sii darayaa mararka qaarkood waxaa weye waxaa arkaysaa nin badeeca haya oo dhahaya waxba iga yaalaan dhahaya oo sii xiranaya marka waad dareemi kartaa marka inay micnaha ay aada u wanaagsanaysa saadaasha oo waxa weeye ay xaaladda micnaha waxay bixinaysaa calaamadaha aan wanaagsaneyn qaybta ganacsiga marka sidoo kale faaduma aadan cali oo ka mid ah haweenka ganacsatada ee iibiye raashinka ee magaalada garbaharey ayaa sheegtay in qiimaha raashinka uu sare u kacay labalaab qiimihii bil ka hor uu ka taagnaa deegaanka iyadoo sheegtayna inay hakad galeen raashinka ka imaanaya dhinaca magaalada muqdisho oo inta badan soo geli jiray suuqyada magaalada garbaharey maadamu garbaarey ganacsigeeda waa iska waxa weeyeen waa iska gabid ahlaynaya wax ganacsi haddaan kuu sheego meel ku tilmaama ma garanayo gawaaridii usoo gooshiisita muqdisho iyo gedo ka kala gooshiisitee ganacsigana hadda meesha ugu darmayd oo ugu khatarsaneyd buu marahayaa cirkoo rooba bilaabay oo wadooyinkiina xirmaad ay dhiiri noqdaan laga boqo baar dheere iyo balax haway ugu sokayso wax raashin ah ayaana dhex taag taaganahay marka walaal xaalad khatarteeda le baan hadda dhex joognaa waata marka imisa cisho ayaa idinkugu dambaysay gaadiid sida xamuul oo soo gala magaalada garbaarey muddo laba bilood ka hor ah waata markaa raashinka uu qiimahooda sare u kacay maxaad inooga sheegi kartaa kuwa yihiin walaala raashinka nooc kasta uu yahay boqoltal daruuriga laga cuna magaalooyinka sida bariiska sokorta burka saliidda baastada qiimahooda walaal wuu laba wuu laba wuu laba jibaarmay sokortu markii gawa gawaarida ay noo imaanaysa oo gawaari soo gasho gobolka noogu dambaysay kiiska sokorta toddoba boqol baa la geli jiray kan bariiskaana waxaa la geli jiray maxay ahayd lix boqol iyo siddeetan baa la geli jiray kan burka ah siddeed boqol baa la geli jiray wixii oo dhan marka laisku soo duuduubo xaaladda hadda aan taagannahay malyan iyo laba boqol buu shay walba ku marayaa magaaladana way ku yar yihiin sababta waxa waya balaxaawa wax dira iyo wax baar dheer ku kala doodonsan bay u kala go-an yihiin sidaasay xaaladdu khatarteeda u leedahay walaal si kastaba arrintu haatee xaaladahani oo jahwareer gelisay nolosha dadka ku dhaqan degmooyinkaasi ayaa si weyn looga dareemay degmooyinkaasi iyadoo arrimahani ay saameyn ku yeesheen nolosha dadka danyarta ee ku dhaqan degmooyinkaasi axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere